iminka waxaynu bilaabaynaa cutubka koowaad ee warqaddii bawlos u qoray dadka efesos salaan anigoo bawlos ah oo rasuul u ah ciise masiix xagga doonista ilaah waxaan warqaddan u qorayaa quduusinta efesos joogta iyo kuwa aaminka ah oo ciise masiix ku jira nimcaha idinla jirto iyo nabad ka timaada ilaaha aabbaheenna ah iyo rabbi ciise masiix barakooyin ruuxa ka yimid ammaanu ha u ahaato ilaaha ah aabbaha rabbigeenna ciise masiix wuxuu masiix inagu siiyey barako kasta oo ruuxa ka timid ee ku jirta meelaha jannada xataa siduu inoogu doortay isaga dhexdiisa intaan dunida la aasaasin ka hor inaynu quduus ahaanno oo iin la'aanno isaga hortiisa isagoo ina jecel oo hore inoogu doortay inuu inaga dhigto carruurtiisii xagga ciise masiix siduu doonayey oo ku farxay in la ammaano cisada nimcadiisa ee uu inagu siiyey kan uu jecel yahay isaga sida ay hodantinimada nimcadiisu tahay waxaynu dhiiggiisa ku leennahay madax furasho ah dembidhaafkeenna nimcadaas wuxuu inoogu bediyey xagga xikmadda iyo miyirka oo dhan oo wuxuu ina ogaysiiyey qarsoodiga doonistiisa siduu ugu farxay oo masiixa ugu fikiray oo ugu tala galay dhammaadka wakhtiga inuu masiixa ku ururiyo wax kasta waxa samooyinka ku jira iyo waxa dhulka joogaba isagaynu dhaxal ku helnay innagoo laynagu doortay qasdiga kan wax kasta kaga shaqeeya sida ay tahay talada doonistiisu in kuweenna markii hore masiixa wax ku rajeeyey aynu ahaanno kuwa aawadood lagu ammaano ilaah cisadiisa oo weliba idinku isagaad ku maqasheen hadalka runta ah kaas oo ah injiilka badbaadadiinna oo weliba idinku markii aad rumaysateen ayaa laydinku shaabadeeyey ruuxa quduuska ah oo uu ballanqaaday oo ah carbuuntii dhaxalkeenna xagga furashada hantida ilaah in la ammaano cisadiisa bawlos baryadiisii anigu waxaan maqlay rumaysadkiinna xagga rabbi ciise iyo jacaylka aad quduusinta oo dhan u qabtaan oo sidaas daraaddeed ma joojiyo inaan ilaah idinku mahadnaqo baryadayda ayaan idinku soo xusuusanayaa in ilaaha rabbigeenna ciise masiix oo ah aabbaha ammaanta uu ruuxa xikmadda iyo muujinta idinku siiyo aqoonta aad isaga taqaaniin oo waxaan ilaah baryayaa in indhaha qalbigiinna la nuuriyo si aad u ogaataan waxa ay tahay rajada yeedhistiisu iyo waxa ay tahay hodantinimada ammaanta dhaxalkiisa ee ku jirta quduusiinta iyo waxa ay tahay weynaanta xooggiisa aan la koobi karin oo uu u hayo kuweenna rumaysan sida uu u shaqeeyo xoogga itaalkiisa ee uu kaga shaqeeyey masiixii goortuu kuwii dhintay ka soo sare kiciyey oo uu fadhiisiiyey meelaha jannada xagga midigtiisa oo wuxuu isaga ka sarraysiiyey madax kasta iyo amar kasta iyo xoog kasta iyo sayidnimo kasta iyo magac kasta oo la magacaabay mana aha wakhtigan oo keliya laakiinse xataa kan imaanaya wax kastana wuxuu ka hoosaysiiyey cagihiisa oo wuxuu isaga madax wax kasta ka sarreeyaa uga dhigay kiniisadda taas oo ah jidhkiisa oo ah buuxidda kan wax kasta meel walba ku buuxiya